kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii bandhiga v o a ee toddobaadkan waxaana ku soo qaadanaynaa xukunada ka soo baxa maxkamadda cadaaladda dunidu awood fulineed ma leeyihiin yaa se fuliya marka ay maxkamaddu go'aan soo saarto haddiise dalalku ay iska indha tiraan maxaa dhici kara su'aalahaas iyo weliba dacwaddii ay koonfur afrika u gudbisay maxkamadda cadaaladda dunida ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan sidee lagu aasaasay maxkamadda cadaaladda dunida waa kan garyaqaan guuleed axmed jaamac oo aqoon durugsan u leh shuruucda caalamiga ah haatanna diyaarinaya shahaadada sare ama b h d maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee afka ingiriiska loo soo gaabiyo i c j waa unug ka tirsan qaramada midoobey aasaaskeeduna wuxuu ku abtirsadaa ururkii midnimada liigga la odhan jiray ee dagaalkii koowaad adduunka la sameeyey ayaa wuxuu lahaa maxkamad markii ururkaasi baaba'ay ee uu bedeshay qaramada midoobey bedeshay ayaa maxkamadda i c j na la aasaasay si ay u dhaxasho maxkamaddii liigu lahaa ama ururkii hore adduunyadu ku midaysnayd dagaalkii labaad adduunka ka hor uu lahaa marka labadii dabeecadood ee hore ee taasi lahaydba waa leeyihiin waa maxkamad caalami ah isla markaana waa maxkamad ka tirsan qaramada midoobey waxayna maxkamaddaa ka tirsan qaramada midoobey aasaas ahaan leedahay awoodo laba ah ta koowaad waa inay u garnaqdo dowladaha ka tirsan maxkamadda oo ah dowladaha qaramada midoobeyna ka tirsan iyo kuwii kale ku biiraba iyo ciddii kale aqbasho ikhtisaaska ama awoodda garsoor ee maxkamadda oo dowlada ah oo keliya states dalaal madax bannaan oo keliya ayay u garnaqdaa oo isku haysta wax soo hoosgelaya xeerka caalamiga ama xeerka waxay kaloo dhegaysataa talooyinka sharci ay ka soo dalbadaan hay-adaha qaramada midoobey qaarkood oo ka mid yahay golaha loo dhan yahay qaramada midoobey adversary opinions oo ah arrintaas masaladaa sharci ee xeerarka caalamiga soo hoosgasha muxuu ka qabaa intay weydiinta hordhigaan maxkamadda ayay maxkamaddu kolkaa kasoo gudubtaa labadaas awoodood iyo labadaa doori kala duwan bay leedahay maxkamadda i c j mar kale ayaa guuleed inoo sharaxaya cidda awoodda u leh in ay maxkamadda cadaaladda dunida u gudbin karaan dacwadaha kala duwan maxayse ku kala duwan yihiin maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j iyo maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c c waxay maxkamadda i c j maxkamadda caalamiga ee cadaaladdu kaga duwan tahay maxkamadda kale ee iyana heeg ku taale layado international court international criminal court maxkamadda dembiyada caalamiga ah iyadu waa maxkamad cusub labada kun baa la sameeyey waxayna ku samaysan tahay mucaahado lagu galay rom rom statu la yidhaaho waxayna ka garnaqdaa dacwadaha dembiyada ah ee ay galaan ashkhaasta ka tirsan dalalka saxaaxi mucaahadaadka iyo dalal kaloo marka mucaahadada la eego ikhtisaaskooda lasoo hoosgeliyay marka iyadu waa dembiyo keliya i c c waanay cusub tahay halka i c g du ka daaweyn tahay tahayna maxkamad u garnaqda dowladaha madaxa bannaan ee adduunyada jira markay masalooyin sharci laysku qabsadaan waana unug kolkaa ka tirsan qaramada midooboo kaabaya golaha ammaanka iyo golaha loo dhan yahay oo iyaguna qaata inta badan door ay ku sameeyaan go'aamo dhaqangal noqon kara haddaba dalka koonfur afrika ayaa dacwad u gudbiyey maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j dacwaddaas oo ka dhan ahay dalka israa'il iyagoo israa'iil ku eedeynayey in ay xasuuq iyo dembiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ka geysanayso dhulka la haysto ee falastiin maraykanka ayaa dhaleeceeyey tallaabada ay qaaday koonfur afrika ee ay maxkamadda ku geysay israa'iil xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa sheegay waxaan aaminsannahay in dacwaddan loo gudbiyey maxkamadda cadaaladda dunidu in ay tahay mid indhaha caalamka lagaga jeedinayo dadaalada socda iyada oo eedda ku saabsan xasuuqu ay tahay war aan meel la haysan waxaa wax laga xumaada ah in kuwii weeraray israa'iil sida xamaas oo kale ama kuwa xulufada la ah sida xisbullah xuutiyiinta iyo iiraan in ay sii wadaan in ay si cad u sheegayaan baabi'inta israa'iil ama yuhuudda sidaas waxaa goor sii horraysay sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken hase ahaatee maxkamadda cadaaladda dunida ayaa bishii hore siddeed iyo labaatankeedii soo saartay qaraar hordhac ah oo ka dhan ah israa'iil iyada oo ku amartay israa'iil in ay furto qaybo badan oo ka mid a xuduudda laga galo khaza si gargaarka bini'aadamnimo loo geeyo iyo in ay qaadaan tallaabooyin lama huraana oo lagu ilaalinayo xuquuqda iyo bedqabka shacabka falastiiniyiinta maadaama uu ilaalinayo sharciga caalamiga ahi maxkamadda ayaa qodobadan iyo kuwo kale oo ay soo saartay oo ay ku amartay israa'iil kaga codsatay in ay kaga soo jawaabaan muddo bil gudaheeda sida ay u fulinayaan waa kan maxamed nuur qalimow oo falanqeeya arrimaha siyaasadda oo ku sugan dalka u k oo sharaxaya go'aanka ka soo baxay maxkamadda dacwaddii ay geysay south africa run ahaantii jawaab fiican ayaa kasoo baxay maxkamadda caalamiga ee i c j da kuwaasoo amar ku siinaya israa'iil inay joojiso xasuuqan maalin walba maaragtay duqaynta ah ay ku wado ummadda reer falastiin magaalooyinka kaza iyo kuwa kale inay ogolaato waxyaabahan bini aadamka u baahan yahay nolosha sida shidaalka cuntada dawada inay ogolaato gargaarka bini aadamnimo ee caalamka ka imaanaya inay ka joojiso waxyaabahan maalin walba dhacaya maaragtay cadaadinta ah dhibaataynta barakicinta ah aan loo aabayeelin taasoo caalamka oo dhan ay runtii kasoo wada horjeedaan dhowr jeerna ay xitaa united nations golaheeda security councilka ay dhowr jeer soo jeeday in la joojiyo laakiin aanay meel mar noqonin kadib markii dhowr jeer uu isticmaalay maraykanka vito oo ku hor istaagay in la dhaqangeliyo maaragtay go-aamadaas kasoo bixi lahaa golaha security councilka waxaa kaloo jira caalamka intiisa kale inay ku baaqayaan dhibaatooyinkan israa'iil iyo falastiin dhex yaalla xalka keliya ee loo hayo inuu yahay oo xitaa maraykanku uu ku jiro ee fakarkaas taageersan inay noqdaan laba dowladood oo isdhinac degan oo xor ah maaragtay na noqdaan laba dowladood oo aanay maaragtay midba midka kale ay ay u madax bannaan tahay arrimaheeda waa xalka keliya oo lahaya ilaa haddana israa'iil ma ina ogolaanin mana ogola ra-iisul wasaaraheedana mar walba oo lasoo qaado yacni wuu diidaa inkastoo hadda breshar badan uu saaran yahay xitaa maraykanka fikirkaas uu wax ka wado laakiin aanay weli wax ka suurtagala ama ogolaansho laga hayn dhinaca israa'iil haddaba maxaa keenay in koonfur africa ay maxkamadda geyso dacwadda ka dhanka ah israa'iil waa kan mar kale maxamed nuur qalimow run ahaantii dowladda south africa waxay aada uga damqatay sida dadka caalamka oo dhan ama dadka bini'aadinka caalamka ku nool oo dhan ay uga damqadeen ayay uga damqatay baabi'intan iyo burburintan iyo dilkan ku socda ummadda reer khaza ee falastiin waxayna qaaday tallaabo runtii oo dowladaha kale aanay qaadin oo ah inay dacwad ka geysay israa'iil baabi'intan ay ku wado iyo burburinta ummaddan iyo dilka dhibaatada ay maalin walba ku hayso taasoo suurtagelisay in maxkamadda caalamka ee i c jedana ay u fariisato oy dacwadii aqbasho loona fariistay waxyaabaha marka south africa aan isleenahay waxaa ku riixay waxay tahay inay dacwadaasi geysay south africa waxay soo martay waxa la yirahda abathide oo dhibaato badan oo iyaga caburin iyo dhibaato iyo sida xornimadooda ay ku heleen aan ognahay oo caddaan yar ay dhibaateeyeen oo dhibaatooyinka hadda falastiin ku socdoo kale ay soo mareen ayaa waxay ku kaliftay xanuunka ay leedahay markay ogaadeen isla markaasna ay gabadha wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan south africa mrs pandor ay sheegtayba dhowr jeer in ay waagi halganka ay ku jireen xitaa a n c da ay garab iyo tababar iyo wax walba ay kari karaan ay ka heli jireen falastiin waagaasba ay isu ahaayeen laba isku qadiyad ah oo labadoodaba laba qolo oo la caburiyo ay yihiin marka dareenkaas iyo xiriirkaa horew ka dhexeeyey ayaa waxay ku dhaqaajisay inay dacwad ka geeyaan maadaama ayna wax kale u qaban karin inay dacwad ka geeyaan si looga joojiyo dhibaatadan ay israa'iil ku hayso run ahaantii howl yani caalamku una u dhaqaaqin bay u dhaqaaqday haddiiba ay maxkamadda cadaaladda dunidu ay soo saartay qaraarkan hordhaca ah waxaa dad badan ay isweydiinayaan qaraarkani ma leeyahay sharciyad haddiiba ay dalalku diidaan maxaa dhici kara yaa se awood u leh fulinta amarada ka soo baxa maxkamadda i c j waa kan garyaqaan guuleed axmed jaamac oo arrintaas sharaxaya haddii matalan israa'iil diido xukunka iyo go'aamada ka soo baxaya maxkamadda caalamiga waxay ku noqonaysaa israel cadaadis sii godoomi kara sababtoo a mooral ahaan ama damiir ahaan adduunyadu waxay isla waafaqsan tahay in go-aamada maxkamadda cadaaladda ay kasoo baxa maxkamadda caalamiga cadaaladda kasoo baxay yihiin go-aamo tilmaamaya cidda garta leh marka maxkamadda adduunka ku heshiisaha cidda ay ku tilmaamto inay gar daran tahay culays weyn bay ku noqonaysaa mase aha markii koowaad ee maxkamaddu ay xukun ku soo saartay israa'iil ee israa'iil diiday inay fuliso gaar ahaan xukun la xidhiira dhulka ay haysato israa'iil ee loo yaqaano haysashada sharci darrada ah oo maxkamaddu ay go-aano hore ka soo saartay ayay israa'iil diiday waxayna israa'iil inta badan aada ugu tiirsan tahay inaan golaha ammaanka ee ahaa kii xukunada fulin lahaa inay ka hesho taageero maraykanka oo diidmada qayaxan ka hor istaaga go-aamada kasta oo ka dhana israa'iil halkaa ka soo baxa marka marka loo eego sida nidaamka caalamiga hadda u dejisan yahay in xukunka ay soo baxdaa oo markiiba fula way adagta waana arrin mar walba ku ah caqabad iyo dhaliil nidaamka caalamiga ah iyo xeerarka caalamiga ah iyo hay-adaha garsoore xeerarka caalamiga qaabka ay u shaqeeyaanoo dad badan ay ku tilmaamayaan inaanay lahayn ilka si fiican wax u qaniini kara oo dhaliil badan ee halkaa ka imanayso ha ahaato kolkaa dhaliishaasi mid ku socota qaramada midoobey iyo golaha ammaanka iyo diidmada qayaxan ee shanta dal leeyihiinoo mar walba shantaa dal waxay diidan yihiin aanay adduunyada ka socon karaynin marka hadday fuli weydo ay u badan tahayna inaanay fulaynin go-aamada halkaa ka soo baxaa dabcan israa'iilla culays bay ku noqonaysaa iyo maraykanka iyo waddamada isbahaysaya la ah cambaar dheeraada oo saaran xeerarka caalamigaana way noqonaysaa
dhegaystayaal intaas waxaa naga eg barnaamijkeennii bandhigga v o a toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh